dadkana rayidka inta badan xoolo dhaqatada xoolaha intooda badan ahaayeen kuwo ay ka soo dhammaadeen nabaadguur deegaanadaasi ka dhacayna sabab ay u ahayd ayaa haatani waxay sheegayaan in cabsida ugu faraha badan ay ka qabaan tirada yar ee xoolehee haatan u soo hartay inay ka baxda kadib markii halkaasi ay ku soo qulqulayaan shirkado waaweyn oo qodiya dhulka kadibna ka soo saaraya dhagaxaanta sibidhka lagu sameeyo aniga waxaa lii yidhaahaa maryan isaaq cali waxaan joogaa raamey village ilmihii xoolaha markay raacaan ilmihi yaryaraa meeshu way ku dhacayiin waa un in la dado haddana oo laga soo bixiyo safar hore waxaa dhacday markii roobkii weyn uu de'e duqan wiil uu dhale oo ilmahanaydow eganba shan iyo labaatanka jiraan eh inuu ku dhex dhace meeshii biyihii uu habeen markuu barye asoo intaa kurka ka soo jeedo salaaddii laga soo jiido geelaa ku dhace oo laga soo jiida nin bay hal ooga dhex baktida kuwa sax ooga dhinte ari baa ku dhammaade ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka jibsinka inay haqaanaga ilaahay inooga soo rido waa inagu ciyaareen kaayoodii dhulkay beddeleen dhulkii uu hallaabe xoolihii gaajo ay la dhumi hayaan waxaan rabnaa tafadali tafadali hadday libaaxla ku jiraan hadday dhiciso ku jiraan hadday ku jiraan shaaci hadday ku jiraan lago intaasoo dhanba waa waddankaanagi waddanka waxaan rabnaa in la dufaaco oo dhirti lagu soo celiyo waxaa la yidhahdaa magacii diirasi ow nuuriha meeshan la yidhaahdo libax laan ku dhashay maantana maxaa jiraa lixdan iyo toddoba sana xawayaan ku nool eh xawayaanka aan ku dhaqanaynana loo iyo ari iyo geel weeyaan intaa baan ku dhaqanaa dawladda waxba noogama imaado mushaar kama qaadano wax maanta dhaqaalo oo naga soo gelaya dowlad xaggeedana ma jiro laakiin wixi aan ku nooleyn aan ku deganayn ilmaha aan ku kursanayna xawayaanka ilahayna siiya weeyaan xawayaanka maaji aan ku kursanayna maxaa dhacday dad aan waddankan ahayn wajeer iyo meel kale ka imaade ilaahay ma inuu waddankii soo gale baalla wiisha oo kurdheer dhulka intay galaan meeshaa ka baxayin inay la imaadeen dhirtii geedkii digaal laga dhigay dhulkii banaa wax ka bixi lahayn asina digaal laga dhigay xoolii meelaan ku dararsanaan weyne dad annaga aan la tashanne oo annaga aan keenane ma aha dad aan xaquuq qaadanayno xaq aan ka qaadanayna ma aha dadka asage intaaseed maxaa malayna sanad iyo bar way ku jiraan barkood intaasaa walaalnimo iyo walaalayaal oo sida nama keentay waan dhumihaynaa dad deegaanoo buulo degan baana arrintan naga joojiyay aan ku cabanayno oo aan dootaynin arrintii way naga diideen odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee tuulooyin fara badan oo intooda badan dhaca deegaanada oo u dhexaysa deegaanka faafi gaarisa iyo dhadhaab ayaa waxay intooda badanba aaminsan yihiin in haatani dhulkii ay degganaayeen ay xoolaha ku raacanayeen duulaamo lagu soo qaaday haatanna xoolahoodu khatarn halkani ay ka haysato maxaliiha muuse cabdulaahi odayaashanaan ka mid ahay waxaa dhacday meeshan annagoo joogno teengaba siddeetanka in la keenay laba laba laba degmo dhexdood waan u tagnay markaan u tagnay rag baa garrume lagu laayay oo isbitaalka la geeyey wixii waa dawladda way ogta haddana waan u tagnay rag kalaaba noola dhigay oo hadda jooga oo la soo ilaahay magaciisa la soo kariyey hadday imaadaan reer libaax odayaasha af ugelay layidhi annaga nabadgelyaa rabnaa amriganna waan joognaa dil diyaar uma nihin dawladdaan u qaylisanay dhowr jeer baan u tagnay wixii madaxda ah baa uta waxaan ogeyn ma leh intuu jiif u hooseeyo dhiisi u koreeyo intaa waan u tagnay ilaa wax dawladda u shaqaynayo marka hadduu ilaahay yidhaaho wixii waxba noo gala ma aan arkin hadda waxaan rabnaa hadal ma bedinaya dawladda haddii ay annaga inay tiigada naga bixiso dhib kaloo wadna ma leh waxay ii sheegeen in odayaashan iyo weliba dadka deegaanka xiriiro kala duwan iyo cabashooyin kala duwan oo laamaha amniga iyo dowladda dhex iyo tan maamulkuba ay u gudbeen laayaa haatani wax dheg jalaq u siiye aysan jirin dadka haatani halkaasi ka shaqaysanayeen intooda badan ay yihiin dad ay ku sheegeen aysan awoodi karin inay wajahaan ayagu balse xoolahoodii halkani ay ku baaba'ayaan
annaga beeshara ma qabno ilaahay askari ma nihno dowlad uma shaqayno waxaa yeelay sacaha iyo xayntaa iyo halaasa xoola noo eh intaasaa ilmaha ku korsano ilaa qarni qarni ilmaha ku korsanaya rag baa noo soo dhigtay naga xoog badan naga maal badan naga ilaahay magata naga awood badan maaji arkana kaaga horrayn ajnabi baa la wataa oo waxaa la wataa shiinay bay wataan turgi baa la wataa meelaan laga imaanin ma leh madow iyo caddaan nimaan imaanin ma leh ha hadlinaad nuu iyo annaa nin nii dhima jirta aligeedka hoostiisa ninu wuxuu yidhi waa godi kabtan kabtana wuxuu yidhi rajiim baa albabaxalihi shaqaalaha iyo saraakiisha hormuudka ka ah howlahani inta badan dhagaxa dhulka looga soo saarayo ee godadka waaweyn ka qodaya deegaanadan kala duwan dhammaantood waxay ahaayeen kuwo dignina lagu siiyey inaysisan xaafadda la hadlin intooda badanna way ka gaabsadeen inala hadlaan sidoo kale laamaha amniga iyo xiriro kala duwan oo la sameeyey laamaha khuseeyo wasaaradaha khuseeyo arrimaha dhulka iyo bey-ada intooda badanba waxay ahaayeen kuwo aan ii suurtagelin ayagoo xafiisyadaasina intooda badan ay ahaayeen kuwo kasii warhaya xaaladaha haatan deegaanadaasi ka jiro isbedelada cimilada iyo nabaadguurka ba-an ee deegaanadani ka jiro khatar ayay ku ahayd dadka ku dhaqan goboladani oo shantii sane lasoo dhaafay wax roob aysan ka horin walow sanadkan horaantiisa xoogaa deegaano kala duwan rooba laga helay ilaa iyo haatana dadka ku dhaqan goboladani ay diifta iyo dacaladii ka soo gaartay abaartu ay saameyn ku yeelatay maxamed faarax shire v o a garisa